barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o ad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitriban efemyada geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa salaaso bisha februari waa saddex iyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo ana ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idiin haynana waxaa dhegaystayaal ka mid a qaar ka mida dhallinyarada oo ka sheekaysanaya suugaanta ay dhagaystaan gaar ahaan heesihii hore iyo kuwa dambe marka midda kale waxay tahay kismaayo haddii lagu arko hees qaarami ama dayshaaba lagu dhihi eraygaasaan taasina isugu dayba moobilka haddii lagu arko hees qaarami maad qaysha maad qaysha maxay tahay waa hees qaarami dan dhisma ma qaylaa ma qof ay u tiri eedida waxay tahay u tiri islaanta islaanta eedida waxay tahay u tiri sidoo kalena waxaan idiin haynaa waraysi aan la yeelanay qaar ka mida dadka ka ganacsada birtumista waxaan samaynaa toorayaan samaynaa faasaskaan samaynaa gudmahan samaynaa aduu wixii loo baado koley waanu samaynaa oo gergeryaashaanu samaynaa miisaanadaan samaynaa wixii markaa qutuliima loo daruuriya baanu samaynaa
dhinacii heesaha ayaan iyaguna meesha ka maqnayn gayaanka waxaan kasuga leexdoon jacaylkani gubay u gogolxahadhaba hantiyay guushe guuleed guushe giblada ila dhee waaw heestaas dhaantada ah na goordhow ayaan dhegaystayaasha iyadoo dhammaystiran maqashiin doonaa sheekooyinkaas iyo qodobo kalena waxay kaga bogan doonaan inta uu barnaamijka dhallinyarada maanta socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa saxeexay sharci lagula dagaala sharci lagula dagaalamayo aan idhaahdee isdabamarinta lacagaha iyo weliba dhaqaalisiinta argagixisada sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay bangiga dhexe ee soomaaliya xeerkan ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu saxeexay koob iyo labaatankii bishan februari iyada oo ka hor ay soo ansixiyeen golaha wasiirada ee soomaaliya iyo weliba baarlamaanka xeerkan ayaa awood u siinaya bangiga dhexe ee soomaaliya in uu la soco la socdo dhaqdhaqaaqa lacageed ee dalka
dalalka ruushka iyo maraykanka ayaa ku heshiiyey qorshe lagu joojinayo colaadda ka jirta dalka suuriya tallaabadan ayaa waddada u furi kartaa in la bilaabo gargaar bini-aadannimo oo la gaadhsiiyo magaalooyinka go-doonka ku jira waxaa kaloo ay tallaabadani ay fududayn kartaa in lasii amba qaado wadahadalladii nabadda iyo kala guurka siyaasadeeda dalkaasi hadal wadajir oo isniinta shalay ay soo saareen ayaa maraykankii ruushku ay soo jeediyeen in xabajoojintu ay bilaabato toddobiyo labaatanka bishan februari xabajoojinta ayaa ku dhaqangelaysa dhammaan kooxaha dagaalamaya marka laga reebo ururada sida isis iyo jabhatu nusra oo iyadu ururka alqaacida xidhiir la leh
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waxaadna dhegaysanaysaan barnaamijkii dhallinyarada maanta maxamed cabdi sandheere iyo anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay maxamed colaad oo dhinacii farsamada ah maxamed maxay nooga horeeya ismaaciil waxa aan u soo qabananaa dhegaystayaasheenna dhallinyaro soomaaliyeed oo ku nool magaalada kismaayo waxaan u malaynayaa qaybtii koowaad shalay baan sii daynay waxay ka doodayaan nooca heesa heesaha ee uu mid walba jecel yahay waan gartay marka waxaa la kala joogaa labada kaambe ah heesihii hore old school amaba qaraamigiis aynu u dhaqaano iyo dhalinyarada cusub dabcan adigu heesaha horaad la haystaa horaan u shaaciyay dhowr mar an waxaan ahay jiilkii hore marka heesihii hore qaraamigaan la hayaa laakiin doodani waa dood xiisa badan waan gartay marka weriyaheenna magaalada kismaayo khadar maxamuud xareed ayaa la fadhiistay abshir salaad ciise iyo dileyta maxamed dileyt oo ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo warbixintan ayuuna inooga hayaa haddii aan ku weydiiyo dhinaca casriga oo kale sida uu dileyta uu sheegay wixii cusub caalamka jecel buu yidhi dhinaca samaynta iyo nashqadaynta iyo casrigii adduunkii hadda wada maaragtay hormaray oo electronic noqday oo wax walba sidai ay ahaan jireen ay ka sii hormareen dhinacaas ayadana markaad ka egto
waa mid baa jirta horta xagga xataa codka waxa reermix la mariyo oo dadka codkii lasii habaayay oo qof aan codkiisiiba lahaynba laga soo saaro oo combyuter wax lagu sameeyo waxaa jirta muusigii dhan in meel laysugu keeno oo combyuter wax lagu sameeyo waxaasna waxa weye wax maaragtay haldhigle maaha oo baalkee maaha wax haddaad adigu si maaragtay aadan taabasho aadan ugu samaynayn wixii ee aad wax safti war aad ku- ku habhabaynayso ay tahay Waaya.
dee wax salle maaha taas waaya dileeta iyo su-aashaada maxay tahay su-aashan qab waxay tahay horta magaalada kismaayo in badan baan joogay een, markaad u fiirsato 100% dadka waxay dhegeysanayaan Boqolkiiba boqol.
Ah, boqolkiiba boqol waxay dhegeysanayaan muusigan casriga ah sida dhaantada oo kale iyo heesahan cusub ee een, een, soomaalida marka gabadh aan la sheekeysan jiray ayaa maalin moobeelkay waxay ku aragtay heese qaaraami ah oo kamid yahay axmed mooge axmed nuur greeg een, salaad derbi markaasay tiri waxaan ma fahmaya qowqowdee farxii faska ii keen ee tiraahdaa Een, qosolka beentiyo qalbi jilaacaynagu qaldaayaan markeed qadarisana heesta ay kamay tiri farxii fiska iyo ikraan caraali iyo dadkaasaan rabaa bay tiri marka aniga mar berigaas waxaan waan da- waan dhegeysan jiray isla laakiin badana maan fahmi jirin laqudheedu heesaan qowqowda hees aan beri aan jacayl isoo dhex- dhexdaas ayadoo jacayl soo maroon kaga sheekiyey u dhahayo een, uu dhahayo ninkii dhihi jiray maxaa salamaan derbi aan dhihi jiray fanaankii cabdi halil warsame uu dhahayo may hiilinaysaa may ahgarbaxaysaa waan kuu han weyno waan kugu hamiyayaa heestaasaan dhegeysan jirin marka waxaan ogaaday inay bulshadii iyo dhegeysanaysa heesihii cusbaa oo biiki iyo heesaan casriga la dhegeysanayo oo wixii dib looga baxay oon cidiba dhegeysanin marka midda kale waxay tahay kismaayo haddii lagu arko hees qaaraamiya ma dayashaa baa lagu dhihi eraygaasaan taasaan isugu dayba moobilka haddii lagu arko hees qarami ah waad qayshaa waad qayshaa maxay tahay waa hees qarami dan dhegeysmaa ma qaylaa ma qof ay ugu tidhi eedada bay xitaa ugu tidhi islaanta islaanta eedada xitaa ugu tidhi maad qayshaa qaramiga dad dhegeysata war maad qayshaa kismaayo u fiirsada haddii qarami ku arkaan waad xabiibaysaa baa lagu leeyahay macalfoodaha tawakaa aad baa umahsan tahay haye waxaa jirtaa hadda wuxuu- hadda- hadda wuxuu ka dhawaajiyey dha- ee, ee, dhaantadan iyo muxuu ahaaye dhaantadii hore iyo heesihii horeeto iyo anu horta horta runtii waxaan ka helaa horta dhaantadii hore dhaantadii hore waxaan kaga helaa dareen dheer baan haa jirta bal dhegeyso waxyar
qarsho weeye qalbiga amuna ugu qarxa anuma nagu qarxay Ha- iyo haddee mid aad u sii dheer markaad aad u dhegaysatid waxaad dareemaysaa waxyaal aan caadi ahayn hadda rabta waxaa laga yaabaa in muusig baasha la socdo an horta dhaantaada muusig in la saaro waaba dadka ka soo horjeedaan ka mid ah Haye.
dhaantadina ma lahaan jirin wax muusiga ama la- la- la la habeeyo oo casri laga dhigo waxaan jeclaan lahaa qaabkii horeeto in loo qaraaco jaandheertii waaya wixii oo dhan aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin aad baa umahadsantihiin
kuwaasi waxay kala hayeen dhallinyarada reer kismaayo abshir salaad ciise iyo dhileyte maxamed waxay u warramayeen wariyahayaga khadar maxamuud xareed waxayna ka hadlayeen dooda ku saabsan dhegeysiga heesii hore iyo kuwii dambeelkaad weli nagala socotaana waa v o a washington
duhur wanaagsan dhegaystayaaalkaad nagala socotaana waa laantaafka soomaaliga ee v o a dhallinyaro badan ayaa ka ganacsataa dhinaca birtumista iyaga oo sameeya mindiyaha gra- ee girgirayaasha gudinta mudaca faashashka iyo wixii la mid ah qalabka ay sameeyaan ayaa ah kuwo si weyn muhiim ugu ah nolosha bulshada ku nool magaalada iyo tan miyigaba haddaba wariyaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadka ka ganacsada birtumista wuxuuna ku- wuxuuna la sheekaystay oo hadalka ku bilaabaya mid ka mid a oo magaciisa ku bilaabaya magacayga axmed xasan baa layidhahdaa haye axmed maxaa ka shaqaysaa birta xoogaan ka shaqeeyaa waa gar wakaa qutulyomkayga bartaasuu ku jiraa haye micnaha nin wixii aan maalintii ka shaqaysto unbaan masaariif iyo qutulyom ka dhigtaa dee cid hayad iyo wax noo keentaa wax ama na caawisana ma jirto meesha aan ku jirna waad aragtaa waa kiro inta intaa leeg waa konton doolar dee wixii aan ka helna masaariif barna waan dhiganaa barna kiradaan u dhignaa Dee alxamdulilah maxaan kule ku ladanay waaye waxa- maxaa weeye waxyaabaha aad qabato marka noo kala qaad waxaan waxaan samaynaa tooreyaan samaynaa faasaskaan samaynaa gudmahan samaynaa aduu wixii loo baahdo koley waanu samaynaa oo gergeryaashaanu samaynaa miisaanadaan samaynaa wixii markaa qutulyima loo daruuriya baanu samaynaa wax caqabada ah koley waa- waa wax wax badan ma jiraan waa wax yanu haye maxaa ka mid ah?
da- dee dadku isku mid maaha dad kugu dhaliilaya way jiraan iyo dadaan kugu dhaliilayn marka da- da- anugu dhegba uma dhigna tayaduba qaraacnaa waayo waxyaabaha samaysa waxaa ka mid ah faasaska midida eh, tooreeyada iyo weliba waxyaabaha ay dadku u yaqaanaan eh, jafada oo siyaabo kala duwan loo isticmaalo hilibka loo isticmaalo Eh, xirfadaas ma adigaa bartay mise haye eh, m- kuliyad waa aad ku barato oo aad u gashay maymay taa waa waa- anagoo yar baan oday awowgay la shaqayn jiray sidii anugu la shaqaynaa ku bartay Ee, cid xirfad iyo wax meel loo bartay male waa saad ula fadhiidun baad qofka ula macmilaysa cid ku dhalatay ma jirta birta waxaa jira dhallinyaro adoo kale ah oo shaqala-aan ka ca- eh, ka cabanaya ka waran Ee, koley dhalinyar- shaqadan in- shaqadan inta badan ee, dhalinyaradu ma jecla nin nin karti la mooyaane nin kale kama bixi karo baashu baashu waxay rabtaa in micnaha loo samro oo aad muddo joogto oo farsamadii barato kadib baad afceeda cuni kartaa laakiin la- laakiin tan imika micnaha hadduu yidhaahdo shaqa abuur baan rabaa markaba soo gelaya inaan lacag helaan rabaa suurtagel mayso horta baashu inaad u samirtaa ood farsamadii qabsataa ood macmiil yeelataa ood meeshii la qabsataa waxaa jira oo kale eh, dad baa dad kasta waa idiin yimaadaan jafooyinka oo idinka iibsadaa ama eh, waxay doonaan ahaadeen waxyaabaha ka qabato marka inta badan eh, labada qof markay is qabtaan oo kale torey bay weli eh, tumanayaan ama jaf ay tumanayaan dadka madaxa kaga garaacayaan dadkaasi waa ula macaamisha Ma- waa waa- waa jirtaa laakiin d- macnaha d- isku mid maaha la- dad- dadka baaladaa doonaya kuwa kuwa aan naqaano een, kawaanka iyo meeshaa fadhiista Ee, kuwii kale wax doonna waanu naqaana inta badan uma samayno oo dee wixii dhibkeena anagu waanu naqaanaa laakiin inta wax- ana- inta badan anaga wax naga samaystaa waa reerbaadi iyo kawaanley dhawaqa reerbaadiyo qaabka ay idinka qaataan ama aad eh, u samaysaan maxaa ka mid ah
midida aniga lagu qalo een, maxaarka wax lagu tolo iyo mudaca isagana wax lagu tolo saddexdaa sheeba inta badan qaataan iyo- iyo gudin iyo faas tawakaa kole anu waxaan leenahay haddii dee dad diina jiraan oo dacadnimo jiraan dadka inta meel la kaxeeyo oo howl weyn loo sameeyo in meel meel meel weyn oo loo- la yaqaan oo birta lagu tumo ha loo sameeyo maxaa yeele booskii yaraabaa meel kiraa lacag ba laga qaadaya gurigiina iyo reerkii iyo biilkiina dheerihiin dee cid wax kuu qabanaysa ma ilaahay ma anuu ilaahay ma bilaadan koley inaan barino ma jecelin laakiin haddii meel naloo dhistay ama wax naloo qabanayo waa iska rabi lahayn qoliya dowladda ka socota madiina timaada
shan kun oo cashuur haddii la diidaana la xidhaa cashuurta shan kun oo cashuuro qasaba oo maalinta la waayo aan dab la shiin leeyahay waa lagu xidhayaa cabdinaasir aadan baa leeyahay cabdinaasir nin dhallinyaro ayaa tahay eh, waxaa ka shaqaysaa farsamada eh, birta gacanta waxa weeye waxaan samaynaa gudmaha faasaska alaabada beeraha iyo ambooyinka sidoo kale baaqbaaqaha alaa mashruuc fara badan oo ridada- sida reerbaadiyahoo kale gudmaha faasaska tooreeyaha mindiyaha waxaa yarar baan samaynaa marka dee waa saas wey walaal marka eh, shaqooyinka maxaa ku dooratay maxaan ku dooranay walaal waddanka shaqalaan baa ka jira qof walba meeshuu soo gaadho buu shaqada ka qabsadaa marka halkaasaan walaal shaqada ka qabsanay Haye, eh, waxyaabo kaa soo gaaro dhibaataa ma jiraan maya maya maasha allah wax dhibaatay kama soo gaadhaan waxaan dheefayn kama soo gaadhaan waa garta maxaa baaqo u diri lahayd guud ahaan shacabka iyo dadka dee walaal dadku dad- dadku ayagan waana arkaan waana taageeri karaan annaga dee laakiin ilaahay baa loo cawdaa qof bilaadan looma cawdo dee waa dee wax qalab oona siinayaan hay-aduhu ama mashruuc ay gacan noo fidinayaan waa meesheeda laakiin annaga waxaan ka codsanaynaa inay qalabna siiyaan oo ku shaqaysano oo shaqo horumar si horumar looga gudbo taasaan ka codsanaya yuusuf maxamuud v o a boosaaso waan gartay aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a magaalada boosaaso wuxuuna ka waramayay qaar ka mida dadka ka ganacsada dhinaca birtumista ee maxamed waxaan soo gaadhnay dhinacii heesaha maxaad maanta inoo haysaa maanta hees dhaanta ah oo in yar baynu ka tusnay ee ka maqashinay dhegaystayaasheenna waa hees ladhaa guddoon waxaa wada qaada fanaaniinta khadar dheeman iyo sacaad sarmaan darteedu gudinkayga u maray abdhoo gacalooy gacalooy gacalooy gacalooy giblada ila dhee
gayaanka waxaan ka suga leexdoon jacaylkani gubay u gogolxaha dhaba hantiyay kuushe kuuleed kuushe giblada ila dhee
guyaal badantan radkeeda goreen darteedu gudinkayga u maray habdhoo gacalooy gacalooy gacalooy gacalooy giblada ila dhee
gayaanka waxaan ka suga leexdoon jacaylkani gubay u gogolxaha dhaba hantiyay kuushe kuuleed kuushe qiblada ila dheer
waxaad tahay gaarigiisii dhalo inaad gobta hangola ka qiri gawaha u culo giblada iladhi waxaad tahay gaarigiisii dhalo inaad gobta hangola ka qiri gawaha u culo giblada iladhi
garaadamigu ula ku dhaliya cawaysiyo gaafku sugay guurke gudoomaye godolka soomaal gudoomaye godolka soomaal garaadamigu ula ku dhaliya cawaysiyo gaafku sugay guurke gudoomaye godolka soomaal gudoomaye godolka soomaal
gashaantimii kaskii afrikaay gudka dabatoo garays xidhatay gacanta keeno keeno keeno keeno giblada iladhe
gibisha dhaqankeen golaystay anigu gadaalanigoon ka marin garoso go'aad sida tiyo sida tiyo sida tiyo guntiga ha ka tegin
gashaantimii kaskii afrikaay gudka dabatoo garays xidhatay gacanta keeno keeno keeno keeno giblada iladhe
waan gartay goobta wacdaraha ka dhacay khadra dheeman iyo weliba sacad sarmaan heestaas guddoon ee weliba dhinaca ahayd dhaantada haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii teknolojiyadda iyo sayniska oo toddobaad walba maanta oo kale aad kala socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana inoo soo diyaariyey xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii sayniska iyo teknolojiyadda ee toddobaadkan ee qaybta ka ah barnaamijka dhallinyarada maanta daraasad cusub oo dalkan maraykanka ka soo baxday ayaa shaaca ka qaaday in saddexdii qof ee maraykan ah uu hal qof hurdo xun yahay ama aanu hurdo ku filan helin xarunta ka hortagga cudurrada ee maraykanka ayaa daraasad cusub ay soo saartay iyadoo konton gobol oo maraykanka ah soo martay waxa ay sheegtay in dadka maraykanka ah aanay helin hurdo ku filan hay-ad maraykana oo iyaduna ka shaqaysa caafimaadka hurdada ayaa hore u shaacisay in loo baahan yahay dadka da'doodu ay u dhexayso siddeed iyo toban ilaa lixdan jir inay maalin walba seexdaan toddoba saacadood iyo badh hay-adda ayaa sheegtay in haddii qofku intaasi in ka yar uu seexdo maalin walba uu halis u yahay dhibaatooyin caafimaad oo ay ka mid yihiin dhiikarka wadna xanuunka iyo cudurrada maskaxda ku dhaca daraasadan cusub ayaa sheegtay in dadka maraykanka ah ee kala isirka duwan ay leeyihiin dhaqanno kala duwan oo dhinaca hurdada ah dadka maraykanka ee ku nool jasiiradda hawaa'i ayaa daraasaddu ay sheegtay inay yihiin dadka ugu hurdada yar keliya boqolkiiba afar iyo konton dadkaasi ah ayaa sheegay inay toddoba saacadood iyo badh maalintii seexdaan dadka caddaanka ah ayay daraasaddu tilmaantay boqolkiiba toddobiyo lixdan in ay yihiin kuwa seexda hurdo ku filan gobolka south dakota ee dalkani maraykanka ayaa waxa uu noqday sida ay daraasaddu sheegtay dadka ama gobolka ugu dadka badan ee ay dadka si fiican u seexdaan arrimaha inta badan saamaynta ku yeesha hurdada ayaa sida diraasadani ay sheegtay waxaa ka mid ah shaqola'aanta waxaana dadka aan shaqaynin ay sheegeen in boqolkiiba lixdan ay ka hurdo fiican yihiin kuwa shaqeeya sidoo kale diraasadda ayaa lagu ogaaday in dadka xaaska lihi ay ka hurdo fiican yihiin dadka kale ee maraykanka ah ee aan weli guursan diraasad kale oo caalami oo soo baxday sanadkii labadii kun iyo sagaalkii ayaa sheegtay in dadka ugu hurdada fiican adduunka ama hela hurdo ku filan ay yihiin dadka ku nool dalka faransiiska ee qaaradda yurub halka kuuriyada koonfureed ay gashay kaalinta koowaad ee dadka ugu hurdada yar caalamka intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idin xubintii toddobaadkan ee sayniska iyo teknolojiyadda ee qaybta ka ah barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan iyo xubintii tiknolojiyada iyo sayniska haatanna dhinacii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan
waxaynu ku qaadaa dhigayna dhegaystayaal xubinta ciyaaraha kulmada xiisaha badan ee champions leaga maanta la ciyaarayo kooxaha arsenal iyo barcelona iyo yuventus iyo bayan munich labadaasi kulan ayaa labada kooxood waxaa kulmadii ugu dambeeyey ay wada ciyaareen ay ahaayeen iyadoo kooxda barcelona ay afar gooli gool uga adkaateen naadiga arsenal kulinkii ugu dambeeyey ay wada dheleen champions leaga halka bayan munichna ay laba gooli waxba kaga adkaatay naadiga kubadda cagta yuventus kulinkii ugu dambeeyey champions leaga ayay ciyaaraan haddaba maxaa laga filan kalaa kulmadan maanta dhacaya waxaa barnaamijka ila qaadaa dhigaya cabdirasaaq aadan maxamuud alan doosh wariye ku sugan dalkan maraykanka islamarkaasina ka faallooda arrimaha ciyaaraha waxaana weydiiyey bal ugu horeyn waxa laga filan karayo kulankan waxaana ugu horeyn aan weydiiyey bal waxa laga filan karayo kulanka barcelona iyo arsenal ciyaar adag oo lawada sugayo muddo ayaa dhex maraysa labada kooxood ee arsenal oo ku martiqaadi doonta garoonka marat stadium sida aa sheegtaba ee kooxda catalonia barcelona oo waayadan iyo xiriirii dambe masraxa ciyaaraha adduunka micnaha la dhihi karo waa kooxda xoogaa ugu fiican ama isku xirka koox ahaanta marka labadan kooxood waa laba kooxood waaweyn oo oo tartankan qaaradda yurub ama champion leaga ku leh ee awood ama qaab ciyaareed aada wanaagsan ama meelo fiican kasoo gaar la dhihi karo haddii aan fiirino arsenal iyo iyo barcelona gaar ahaan arsenal ciyaartii ugu dambeysa koley afar iyo hal sidaa ogaa barcelona ayaa ku badisay marka waxaa la dhihi karaa ciyaartan arsenal waxay raadineysaa inay natiijo fiican ay ka hesho waata kulanka ku ciyaareysa garoonka markaa fiiriso tababaraha kooxda arsenal wuxuu leeyahay hal city oo ay la ciyaareen toddobaadkan vicabka ayaa nooga adkaan badnaan doontaa kooxda barcelona marka dhinaca kalena theor onri oo labada kooxoodba usoo dheelay wuxuu leeyahay haddii barcelona ay doonayso inay arsenal ka badiso waa inay iska qabtaan mos dozil arrimahaas adigoo soo koobaya labadaasi qodob ka waran waxaan qabaa in dozil ugu shar badan tahay ciyaaryahan alex sanchez oo hore barcelona ugu soo ciyaaray wax badana ka fahmi karaa dabduleelada ee daafacyada la dhihi karo mu utayaysnaa sida weerarka barcelona ay utayaysan yihiin marka maadaama sanchez war wanaagsan ay ka heleen oo soo laabtay iyo sidoo kale dani welberg labadaas ciyaartooy waxaa la dhihi karaa ozil iyo ramsey kubado fiican dee ka helan waxaa la dhihi karaa waxay sababi karaan in ay khalkhalgeliyaan difaacyada ee aan aadka u adkeyna barcelona waa tahay inay goolal kala dhiyaan kulan kale ayaa dhici doona isaguna dalka talyaaniga ka dhici doona yuventus waxay martigelin doontaa naadiga bayan munich bal kulankaas isagana bal maxaa laga filan karaa jamaal saaxiib yuventus stadium ciyaarta ka dhaceysa ee bayer munich iyo yuventus waxaa bayer munich ka hor imaan doona straakarkoodii hore ee abuuryaankoodii hore ee mario manzukic oo ah nin aada u dheer isla markaana xoogan waxaana leeyahay maadaama difaacyadii bayer munich ugu fiicnaay sida stuber iyo boten ay maqan yihiin marka waxaa gadaal ka jira la dhihi karaa xoogaha daciifnimo halka frank ribery oo kusoo laabtay bayer munichna uu yahay ciyaaryahan muddo dheer garoomada ka maqnaa laga yaabana inuu wacdalo kusoo bandhigo mario cotve naftigiisa oo dhaawacyo waayadii dambe gumaar ka sheeganayana isagana ciyaartii ugu dambeysay ma ciyaaran laakiin kaadka ayuu fadhiyay labada kooxoodna yuventus sanadkii ugu dambeeyey waxay soo gaartay finalka halka bayer munichna ay tahay koox shan jeer ku guuleysatay champion leagan xirfadda champion leagana aada u taqaan markii ugu dambeysana laba kun labayo toban laba kun iyo saddex iyo toban labadii kulanka kala dhacday yuventus stadium iyo garoonka arena ee bayer munichba labada marba waxaa guuleystay kooxda jarmalka ka dhisan ee bayer munich min laba gooli in hore yuventus loogu badiyey waana kulanka keliya ee yuventus la dhihi karo tobankii kol ugu dambeeyey tartanka yurub in loogu badiyo garoonkooda waxaana la dhihi karaa kooxda bayer munich ayaa ka badisa marka weerarka bayer munich uu hogaaminayo robert lewandowski saaca jalini uu ka maqan yahay Juventus waxaa la dhihi karaa aad ay u adagtahay Juventus ay goolka ilaaliyaan ee weerarka Bayern Munich laakiin Juventus waa koox taqaano khidada ee lagu difaaco ee weeryahanada khatarta ah cabdirasaaq aadan maxamuud aad iyo aad baad umahadsan tahay waanu arki doonaa natiijada labadan kulan ee maanta dhacaya guud ahaan xubintii ciyaaraha halka aynoo joogto nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay jamaal axmed cismaan oo xubintaas ciyaaraha inala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhinacii heesaha heesta cayayaanka duula ee ay qaado farxya fiska ayaan idinku soo dhaweynaynaa
radio xidigihiyo cimilada adduunyada radio xidigihiyo cimilada adduunyada Kaarka joogayo, halkaanku kaagaya, adigoo ku caadaqan cara edebta hadalkeed, ama caami kala harin. Kaarka joogayo, halkaanku kaagaya, adigoo ku caadaqan cara edebta hadalkeed, ama caami kala harin. isaga cumaamadan culunka buwayno isaga cumaamadan culunka buwayno cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo isu ruuxa kuu xiga nin cadowgii ciribtiray walaalkii
heestaasi fanaanada farxiya fiska ayaa u dambeysay barnaamijkayga duurnimo inta haddii la idhaahdo galabta afarta aynu mar kale kulmi doono anigoo maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjar iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegaya sidaas iyo duhurnimo wanaagsan
xalligiyo waxgaraashiyo caynaano naabade xaajada cakiirantiyo wala lagu cadayn karo dadkarkiisa wayniyo qarta caabidee noqon ama caawi kari nolol xaajada cakiirantiyo wala lagu cadayn karo dadkarkiisa wayniyo qarta caabidee noqon ama caawi kari nolol awcaro waqtigaayo afaxalku waydo awcaro waqtigaayo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.